faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar maamid raadiyo cadaado jawaar
subax wanaagsan qodobada warka subax raadhiyaha cadaadosaaka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a dowladda federaalka soomaaliya oo diidda inay fursad siiso xukuumadda nairobi faahfaahino dheeraad oo ka soo baxaya dil loo geysta ganacsato si weyn looga yaqaano degmada dharkeynle ee gobolka banaadir maamulka somalilan oo cabasho ka muujiyey sharcigii batroolka ay dhowaan meel mariyeen golaha shacabka baarlamanka soomaaliya guddiga dastuurka labada aqal ee baarlamanka soomaaliya oo sheegay inaan dhammaystirin cutubyo ka mida dastuurka qabyada dalka maamulka jubbaland oo magacaabay guddi ka shaqaynaya amniga iyo faragelin lagu sameeya doorashada ka dhacaysa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose madaxweynaha galmudug oo ka tacsiideeyey qaraxyadii shalay ka dhacay qaybo ka mida magaalada caasimada muqdisho iyo madaxweyne putin oo weerar dhinaca afka ah ku qaaday dhigiisa maraykanka donald trump
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan saaxiibayaal waa khamiis saddex-iyo labaatanka bisha shanaad may sanadka labakunsagaalyotobanka warkan waxaa soo saara saaki xasan khasaare u diyaargarooba warkaasi oo faahfaahsan dowladda federaalka soomaaliya ayaa si cad u sheegtay inaysan doonaynin in xilligan fursad ay siiso xukuumadda nairobi xasan axmed maxamed ayaa ka waramaya soomaaliya ayaa ka jawaabtay tillaabihii xiriir ah oo ay qaaday dowladda kenya kuwaas oo u muuqda kuwa dhaawacaya darisnimada iyo xiriirka soo jireenka ah ee labada wadan ee soomaaliya iyo kenya soomaaliya iyo kenya ayaa dacwad ka taalla maxkamadda cadaalada a c j laakiin lix bilood ka hor natiijada dacwadda ayay dowladda kenya bilowday rafasho siyaasadeed dowladda kenya ayaa dhowr jeer soo jeedisay dowladda federaalka soomaaliya in si ka madax bannaan maxkamadda a c j looga wada hadlo muranka badda laakiin madaxda soomaalida aana tixgelin dalabka dowladda kenya kenya waxay urur goboleedka igaad midooda afrika ka dalbatay in muranka kala dhexeeya soomaaliya loo xaliyo si heer gobol ah laakiin soomaaliya ayaa la sheegay inaysan aqbalin dalabka mar kale ka yimid dowladda wadanka kenya waxaa kaloo jirtay in arti ay waday dowladda wadanka etoobiya oo ah in labada wadan ay si wada jira u wadaagaan faa-iida dhulka lagu marasan yahay iyadoo laga wada hadlay lahaanshaha laakiin taasina soomaaliya la sheegay in mar kale ay ka biyi diiday wixii markaas ka dambeeyey dowladda wadanka kenya waxay bilowday dagaal nooc walba leh oo ka dhanah dowladda federaalka soomaaliya iyo guud ahaan soomaaliya iyadoo aaminsan in iskacaabinta soomaaliya ay abuuri doonto dhab ay labada wadan kaga wada hadlaan waxaa ka dhexeeya iyadoo ay maqan tahay maxkamadda a c j safiirka soomaaliya ayaa laga soo saaray dalka kenya socdaalkii ayaa la adkeeyey shacabka soomaaliyeed ayaa balista wajaha lagu soo celiyey madaxda dowladda federaalka soomaaliya ayaa dalkugalka kenya loo diiday caburan ganacsi hadal xnaf leh ayay abuurtay dowladda wadanka kenya dowladda federaalka soomaaliya waxaa ku sugan cutubyo ka tirsan ciidanka kenya ganacsiga qaadka oo furo dhaqaale oo ay kenya leedahay muwaadiniinta badan oo kenyan ah ayaa ka xamaasha soomaaliya waxaa taasi laga fahmi karaa in soomaaliya ay heli kartay tallaabo ay kaga jawaabto dandaasiga kenya laakiin wax ficil ah ma aysan samaynin shacabka soomaaliyeed iyo inta badan wadamada dariska ah waxay eegayaan nuuca ay noqon karto jawaabta dowladda federaalka soomaaliya qoraalkii shalay ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa rajo xumo ku riday kenya waxa uu ahaa mid tirtiri fursadii ay raadinaysa kenya oo ahayd in soomaaliya bixiso jawaabo adag kadibna uu ciloqaadku xumaado kadib loo baahdo wadahadal inta aan la aadin maxkamadda i c j taasoo haddii ay dhacdo warjab ku ahaa lahayd dowladda federaalka soomaaliya uu hadda u agaasho maxamed cabdulaahi farmaajo qoraalkii shalay kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in soomaaliya ay ka xun tahay tallaabooyinka ay qaado dowladda waddanka kenya oo ah kuwa carqaladeyn kara xiriirka labada waddan soomaaliya waxay muujisay siday ugu walaacsan tahay waxyaabaha soo kordhay balse waxay sheegtay inaan mar walba qadarin sare iyo xushmad u hayso wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka kenya waxaa hoggantaan ku qoran luuqad siyaasadeed oo ay muuqato ilbaxnimo deganaansho fikir iyo isfaham la xiriira dacwadda i c g wuxuu xanibay wax walba oo kenya ka damacsanayd tallaabooyinka ay qaaday bilii ugu dambeeyey wuxuu nairobi ku qasbayaa inay ka fikirto qorsho cusub ay la timaado go-aanka maxkamadda a c j waa mid aan raacfaal lahayn dadka reer kenya waxay ku baroortay isbuuc in lix bilood kadib go-aanka kasoo bixi doono uu geeri yahay tallaabooyinka kenya waxaa u muuqataa in maxkamadda laga adkaaday dhabaha keliya ee kenya u furan waa inay soomaaliya wada hadal ogolaataa taasina ma muuqato dadka arrimaha u dhuunduloola ayaa waxay sheegayaan in haddii aanay soomaaliya bedelin istaraatiijiyadda ay hadda ku socoto oo ah aamusnaan iyo qoraal aan xaalad abuurayn in soomaaliya ay ku adkaan doonto maxkamadda iyo masraxa siyaasadda labada wadan dowladda federaalka soomaaliya oo hadda u hogaasho maxamed cabdulaahi farmaajo waxay mudan tahay in lagu bogaadiyo sida ay uga dabaalatay dabinka dowladda kenya ay la dabacsanayd faahfaahiino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dil lagu geystay ganacsato si weyn looga yaqaano degmada dharkeenley ee gobolka banaadir mar kale xasan axmed maxamed kuxubaysan ayaa xalay fiidkii waxaa qaybo ka mida degmada dheerkeenley ee gobolka banaadir ee magaalada muqdisho la sheegay inay ku dileen laba qof oo shacab ahaa kadibna ay durbo goobta iskaga baxsadeen dad ku sugan goobta wax ka dhiceen oo la hadla warbaahinta ayaa waxay sheegeen in rag ku hubaysan bastoolada ay agaarka daarta xaaji gaabo ee degmada dheerkeenley ee gobolka banaadir ee magaalada muqdisho ay ku dileen laba ruux oo wada socday ayagona rastaasta kaga dhuftay qaybaha sare ee jirkooda taasoo keentay in isla goobtaasi ay ku geeriyoodaan wararka saaka aan ka leyno magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa waxay sheegayaan in labada qof ee degmada dharkeenley lagu dilay ay ahaayeen ganacsato si weyn looga yaqaana degmada dharkeenley ee gobolka banaadir ee magaalada caasimada ah ee muqdisho dilkan xala ka dhacay degmada dharkeenley ee gobolka banaadir ee magaalada muqdisho waxaa kadib meesha gaaray ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliyeed hayeeshe aysan ku guulaysan inay gacanta ay ku soo dhigaan dadkii ka dambeeyey dalka labada ruux ee la sheegay inay ganacsato ahaayeen ee lagu dilay daarta xaaji gaabay ee degmada dharkeenley ee gobolka banaadir ee muqdisho maamulka degmada dharkeenle iyo taliska booliiska soomaaliyeed ee degmadaasi weli kamaysan hadlan dilkan labada ruux hayeeshee maalmihii lasoo dhaafay ayaa degmada dharkeenley waxaa ku soo batay falalka la xiriira amni darrada iyadoo toddobaadkii lasoo dhaafay ay dil noocana kale ah ay ka dhaceen degmada dharkeenley ee gobolka banaadir ee muqdisho maamulka somalilan ayaa cabasho ka muujiyay sharcigii batroolka ay dhowaan meel mariyeen golaha baarlaman waa golaha shacabka baarlamanka soomaaliya mar kale war soo saaraha saaka xasan khasaaro xukuumadda somalilan ayaa ka hadashay sharciga batroolka ee dhowaan ay meel mariyeen baarlamaanka federaalka soomaaliya aqalkiisa hoose iyadoona iska fogeysay inuu xeerkaasi uu qaban doono sharcigan ayaa waxaa ku xusan in dhammaan heshiisyadii la sixiday maamulada dalka ka jira wixii ka dambeeyay burburkii ay yihiin waxba kama jiraan wasiirka macdinta iyo tamarta somalilan jaamac maxamuud cigaal oo la hadla warbaahinta ayaa sheegay in qodobkaasi iyo kuwa la mid ah ay u arkaan dagaal dhaqaale wixii soomaaliya qabsanayso ee shacbigeeda ugu danaynayso hadday shacbigeeda ugu danaynayso iyaguna isku raacsan yihiin deanna waxba kama qabnee waa ku hamalaynayna laakiin waa soomaaliya waad ogtihiin de caalamkuna waa ogyahay somalilan xorriyaddeeda dee koob iyo sagaashankii bay la soo noqotay marka somalilan waxaan soomaaliya la leeyahay ama federaalka soomaaliya dee kuma jirto marka sharciyan iyo siyaasiyan labadaba somalilan kuma jirto mana khusayo sharcigu degmada unasir idinkaa iska reebay iyagu idinkamid somalilandna ku jirtaa sida la sheegayna baaxad dhuleed annagu shaqo adeer kuma lihin nama khuseeyo waa ku waa iyaga haday wax la soo baxayaan waa ku taageeraynaa waana ku hambalyaynaynaa waana ugu ducaynaynaa haddii dantu tahay in dadkaa soomaali soomaaliya loogu danaynayo laakiin annagu nama khuseeyo waan ku celinayaa xukunkii dictatorka ahaa ee soomaaliya halkaa dhigay dadka soomaaliya laysku odhan jiray halkaa ninkii- xukunkii ay gacantiisa ku burburtay ee dhibaatooyinkii ilaa maanta taagan sameeyey dabadeedna ay ku duntay xukuumaddaa dhami shirki- heshiisyadii ay la gashay waa waa waa waxaa weeyaan een, way jirayaan buu yidhaa wixii ka dambeeyey dowladihii kale ee kala dambeeyey dee iyaga meelaa iyaga iska hadlayee na waa nanan foyd waxba kama jiraan horta waa caqliyad la yaab leh wixii adeerkay la galay uunbaa jiraya ya marka waxaad u jeedaa taliska maxaad siyaad hore yes ha ha wixii madaxweynaha nimanka jooga farmaajo hadduu yidhi adeerkay wixii uu la galay uunbaa saxa waa cidduu ka helo annagu shaqo kuma leh waanaanu qoraalana waa noo qoray eh, caalamka Een, intii iminka sharcigan soo baxay meel walbana waanu gaadhsiinay shirkaduhuna way ogyihiin waxani een, dee somalilan s- waa wax jira waa kayaan jira oo heshiisyo la gala caalamka way isku dayeen inay burburiyaan ama la dagaalamaan heshiisyada caalamka ee hore loo galay dowladan daalaadhacaysa ee reer een, een, muqdisho imika ka dhisanay dowladda federaalka waad u jeedaa ha ha way way way way way isku dayday inay la dagaalanto horumarka u soo kordhaya somaliland iyo heshiisyada gashayba iyadoo malays leh cunaha goo ha baktiyeene laakiin dee u socon weyde waa iska riyooyinka war iyagu iyagu gudahooda wax loo dhan yahay ha samaysteen bal horta intaan somaliland soo gaadhin wax soomaaliya u dhan tahay ha dhisteen waata laakiin mudan wasiir sida hore u dhacda la waayi maayo shakhsiyaad matalaya somalilan oo hay-adda ka mid noqda ama maamulkeedii loo magacaabo ama shirkad هذا سومالند كواس دي ما ما ما ما- ما ما سومالند وما ترسنا شخصي فردي او يسوق ميل قيمه كبده قالوا وزاره جرا واي دد سومالند رسي كجران قوليال كلا جرا واي كجران لكن سومالند كما سعودان guddiga dastuurka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay inay dhammaystireen cutubyo ka mida dastuurka qabyada ee dalka guddiga dib u eegista dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa markii ugu horreysay waxay sheegeen inay dhammaystireen cutubyo ka mida dastuurka federaalk ee soomaaliya cabdi xasan cawaale qaybdiid gudoomiyaha guddiga dib u eegista dastuurka labada aqal ee baarlamaanka ahna xubin ahna senatar ka tirsan baarlamaanka aqalka sare ee dalka ayaa waxa uu sheegay in guddiga ku guuleysta dhammaystirka shan waa shan cutub oo ka tirsan dastuurka federaalk soomaaliya gudoomiye qaybdiid waxa uu sheegay in ay harsanta oo keliya la tashi dadweyne iyo sidoo kale in la tashiyo lala sameeyo maamul goboleeda dalka ka jira si dastuurku u noqdo mid dhammaystiran sidoo kale cabdi xasan cawaale qaybdiid gudoomiyaha guddiga dib u eegista dastuurka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in qodobada harsan ay ku jiraan kuwa siyaasadeed loo baahan yahay in lagu dhammeeyo is-afgarad iyo wadaxaajo siyaasadeed intaba waxaa dhiman la odhan karayaa oo keliya la tashigii dadweynaha waxa weeye weli wuu dhiman yahay marka laga reebo in kooban iyo dowlad goboleedyada iyo baarlamaanadoodaba ayaa weli dhiman oo ah la tashigaas taladoodii in la- loo geeyo waxaa kaloo dhiman arrimaha ku saabsan arrimo siyaasadeed qodobo u baahan eh, muxuu ahaa wadaxaajood siyaasadeed in laga galana weli way dhiman yihiin marka guddiyadii hawshan loo xil saaray waajibkoodii koowaad way guteen waajibka labaadna waa midka la doonayo in dadka soomaaliyeed la tashigooda iyo ku- aragtidooda inay ku darsadaan si markaa kadibna baarlamaanka federaalka soomaaliya loogu gudbiyo oo ay u siiyaan u meel mariyaan si dastuurkaasi u noqdo dhaqangal dhinaca kale xubin ka tirsan guddiga loo xil saaray dhammaystirka dastuurka federaalk soomaaliya ayaa maamul goboleeda dalka ka jira waxay ka dalbatay inaysan dastuurka caqabad ku noqonin sababo la xiriiray khilaafka maamul goboleedyada qaarkood kala dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya xubintan waxay sheegtay in dastuurka uu muhiimad gooniya u leeyahay dhammaan shacabka soomaaliyeed islamarkaana aan loo baahnayn inay saameyn ku yeelato khilaafka siyaasadeed ee ka dhexeeya maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale dowladda federaalk soomaaliya waxaan dhihi lahaa aan ka codsanayaa maamul goboleedyada maadaama uu soo dhammaaday shan iyo tobankii cutubla ee dib u eegistiisii ay soo dhammaatay ee harsan tahay keliya in lagu sameeyo muxuu ahay dib u eegis lagu sameeyo lagu sameeyo waxaan ka codsanaynaa inaysan u xayirin isqaqabsi haddow jiro iyo haddii kaleba uusan loo xayirin dastuurkan uu yahay dastuur ummadda soomaaliyeed ka dhexeeya masiirka ummadda soomaaliyeed uu yahay kii ummadda soomaaliyeed lagu hagaayo inuu yahay wixii jiraba in gooni lasaga xisaabtamo laakiin dastuurkan inuusan noqonin inaan mid la sababeeyo ama la siyaasadeeyo waxyaabay aan loo geysanin oo noqdo mid ummadda soomaaliyeed oo dhan ka wada dhexeeya waayo sababtoo ah annaga waxaanaa guddiga madax bannaan si kastaba guddiga daba-eegista dastuurka federaalk soomaaliya ayaa muddooyinka ugu dambeeyey waxay ku hollanaayeen dhammaystirka dastuurka iyadoona guddigu marxalado kala duwan la soo maray qaabka u dhammaystiri lahaa dastuurka kumeelgaarka ee dalka maamulka jubbaland ayaa magacaabay guddi ka shaqaynaya amniga iyo faragelin lagu sameeyo doorashada ka dhacaysa magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulkaasi waa kan xasan axmed maxamed oo soo jeediya maamulka jubbaland ayaa magacaabay guddi ka hoos shaqaynaya howlaha sugidda ammaanka guud iyo goobaha doorashooyinka dhowaan la filaya inay ka dhacdaan deegaanada jubbaland wareed ka soo baxda xafiiska wasiirka amniga maamulka jubbaland ayaa lagu sheegay in la magacaabay guddi hoosaad ka kooban saraakiil iyo qowro dhanka ammaanka ah kuwaasoo mas-uul ka ahaan doono habsama socodka iyo xaqiijinta shaqada ciidanka booliiska soomaaliyeed ee ku sugan deegaanada jubbaland ee sugaya ammaanka doorashooyinka la filaya inay ka dhacaan deegaanada jubbaland sidoo kale guddigan ayaa hubinaya in ciidanka booliiska ay waajibaadkooda u gutaan si hufan cadaalad iyo dhexdhexaadnimo ah xilliga doorashada la filayo inay ka dhacdo maamulka jubbaland ayaa walaxa ka muujinaya doorashada la filaya inay ka dhacdo bisha sideedaad ee sanadkani deegaanada jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland ayaa dhowr jir hore waxay ku celiyeen in dowladda federaalka soomaaliya u hogaansho maxamed cabdulaahi farmaajo in faragelin xoog leh ay ku hayso madaxweynaha galmudugna waxa uu ka tacsideeyey qaraxyadii shalay ka dhacay qaybo ka mid a magaalada caasimadda muqdisho mar kale war soo saaraha saaka madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa ka hadlay qaraxii shalay ka dhacay agaarka taalada dajika daadsoon gaar ahaan wadada aadaa dhinaca xabsigii hore ee golka jilcow ee degmada boondheer ee gobolka banaadir ee magaalada caasimada ee muqdisho qaraxaas ayaa waxaa loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyo waxyaabaha qaraxa islamarkaasna waxaa ka dhashay khasaare iskuu jira dhimashadii dhaawac soo gaaray dad shacab aha iyo mas-uuliin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo saraakiil ciidan war-saxaafadeed ka soo baxay madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa u qoran sidatan anoo ku hadlaya magacayga kan golayaasha maamulka galmudug kan shicibka galmudug waxaan ka tacsiinayaa guud ahaan dadkii ku dhintay qaraxii shalay ka dhacay magaalada caasimada ee muqdisho si gaar ah waxaan dhambaal tacsiin leh ugu dirayaa eelkii qaraabada uu ka baxay xuseen ceelaabo kaahiye oo horey u soo noqday xildhibaan wasiir dhowr wasaaradood jannatal farduus allah ku casuumo dhammaanteen samri iman allaha naga siiyo ayuu yidhi madaxweynaha galmudug axmed ducaale geellexaaf war qoraal ah oo lagu faafiyo baraha internetka al-shabaab ay ku faafiyeen waxay ku sheegteen mas-uuliyaddii qaraxyadii shalay ka dhacay aagaarka taalada dalshika daaso ee magaalada caasimada ee muqdisho halkaas ay ku dhinteen in ka badan labaatan ruux wararka saaka naga soo gaaraya magaalada caasimada ee muqdisho ayaa sheegaya in inta badan dhaawacyadii ay yihiin kuwa xaaladda caafimaad ay soo hagaagayso walow dowladda federaalk soomaaliya xaaladda caafimaad dadka shalay ku dhaawacmay qaraxyadii ka dhacay muqdisho ay la tacaalayso
guudahaan saaxiib yaal saaka waxaa intaasi ku dhan warkiis waxaad kala socoteen radhiyaha cadaada sideed sideed dhibic shan magaar tiscidda warkan oseeg waxa isagoo maqal qoraal iyo sawirra intaba isugu jira dab kaga daalacan karaan bartaynu internet ku leenahay ee radio cadaada dot com sidoo kale facebook ciwaankeen iyo radio cadaad waad naga heli kartaan adduunkana live streamka ayaad nagala socotaan nabaday